Nadaafaddu waxa ay qayb ka tahay bilicda deegaanka iyo caafimaadka bulshada. Deegaanka ay ka jirto nadaafad darrada ayaana saaxiib la ah caafimaad darro saamaysa bulshada iyo bilicda deegaanka oo halkaasi ka baxda. Deegaankana uu isu beddelo goob qashin qub ah, iyada oo laga duulayo sare u qaadista bilicda. Magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle ayaa maamulka degmada Jowhar oo kaashanaya qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay markaasi ugu horeeyaan haweenka. Waxa uu olole nadaafadeed ka sameeyay afarta xaafadood ee magaalada Jowhar si sare loogu qaado bilicda. Magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle, guddoomiyaha xaafadda hanti wadaaga ee degmada Jowhar oo qayb ka ahaa mas'uuliyiinta horkacaysa ololaha nadaafadeed ayaa ka warbixiyay ujeedka ay u bilaabeen ololahan ay markaasi ku soo celinayaan bilicda iyo sidoo kale nadaafadda degmada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle.
sida hore u sheegaba ma loo dul qaadan doono dhul in laska dha- gatay laga tegay oo hay bararleya waxaa u baahan nin kale oo ijaar ku jiro ee maanta meel u dhistan la Ee, diyaarna la ah xaqii meesha laga qaadi lahayo macnaha wixii meesha ku bixi lahaa diyaar la ah adi inuu gatana diyaar waa dadkaanu marka ilaahay ha uga cabsadaano meeshaan ilaah kugu dhaariyo ilmaha ma- mari lahay jidka dugsiga waa ujeeda cid mari kartaa ma jirto laakiin haddii hadda saan loo nadiifiyo saaka siday aheeday iyo hadda siday tahay wax isu dhiw xataa maaha dhulka saaro kale oo ay markii hore u jeediin hawdkaasoo hay haddana quruxdaan uu leeyahay waxaan rabnaa marka dadka dhulka iskale oo dhulka noocaan oo kale leh ee, xaafadda hanti wadaag oo dhanba inay ka shaqeeyaan dantooda guud waa loo soo dantooda ayaga shakhsiga danta guud nagaa u taagan qofkii loogu yimaado maanta wixii ka dambeeyo ama jid xiran ama guri nal la'aana ama geed yahuud mas-uuliyaddeeda saaqaadaayo hadda kabacdi waa loo soo jeestay dadkan marka hore haddii la dhihi jiro xoogaa dadka culaysaa haysto ganaax ma gara- ma- ma galaan haddii la dhihi jiray hadda kabacdi waa la ganaaxaa waa la xiraa waana la ciqaabaa fariintaan qabada qayb qaadanno magaaladan waa magaaladeeni annagu magaalo kale maalin walba sawir inaan kusoo galno ama macnaha la- sawirkeeda lasoo qaato aaday noo dhibe aan magaaladeena qaymaheeda fiirino jowhar waa la yaqaana macnaha ay leedahay Magaca- macnaha jowhar ayaaba macno qaaliya iskale aan quruxsanno magaaladeena annagaa iskale ilaaha na siiyey waxaan rabaa marka hadda kabacdi jowhar oo ka bedelan sidaan sida hadda ay maanta tahay ka bedelan hanti wadaagoo sidaan ka bedelan maadaama hanti wadaag ay tahay xudunti magaala madaxda dowladda hirshabelle ay tahay ma ogolaan doono in maalin walba ay wasaq dhex taallo maanta wixii ka dambeena dabagaabiyaan u qaadanayna adduunyaa waan ku dhex soonaynaa